fadhigii maantay golaha guurtida somalilan uu shirgudoominayay gudoomiyaha golahaasi mudane salebaan maxamuud aadan ayaa mudanayaasha golahaasi waxaa loo qeybiyey ajendaha kalfadhiga shan iyo lixdanaad oo ay ku howlgeli doonaan ajendahaasi oo ka koobnaa in uu warbixinta shirgudoonka warbixinta gudiyada joogtada ah siyaasadda arrimaha gudaha siyaasadda arrimaha dibadda ee dalka arrimaha taagan karen ishiyo oo kale ah xoogaalow noqoshada xaaladaha abaarta sixir bararka arrimaha nabadgelyada iyo horumarinteeda arrimaha bulshada oo kale ah wax ka qabashada dadka ajaanibka ah ee dalka soogalootiga ah wax ka qabashada dadka ajaanibka ah ee sogalootiga ah garsoorka waxbarashada caafimaadka iyo biyaha qodobka toddobaad dhaqaalaha kobcinta iyo kafaa'iidaysiga khayraadka dabiiciga ah iyo wax soo saarka dalkaba qodobka sideedaad xeerarka golaha horyaala kuwaasi oo kale ah xeerka kufsiga iyo ku-xadgudubka jinsiga xeerka waxbarashada qaranka xeerka maaraynta deegaanka iyo xeerka sahaminta shidaalka dalka iyo waxyaabihii kale ee kusoo kordha haddaba kabacdi markii loo qeybiyey kalfadhigoodaasi mudanayaasha golaha guurtida somalilan kalfadhigoodaasi shan iyo lixdanaad ayaa waxaanu waraysi la yeelanay xildhibaan axmed sheekh yuusuf oo ka tirsan mudanayaasha aqalka golaha guurtida somalilan waxaanu nooga waramay qaababka kala duwan ee xeerarka ku yimaadaan baarlamanka somalilan iyo ahmiyadda ay xeerarkaasi la meelmariyaa ay u leeyihiin qarankeenaba waxaana hadaladii xildhibaankaasi ka mid ahaa mudane xildhibaan taseed aragtaa xeerarka lagu soo kordhiyey maanta laydii qeybiyey ajendaha laydii raaciyey aad gudageli doontaan hawshiina aad ka gudan doontaan
bismillaahi raxmaan raxiim waad mahadsantahay caydaruus kolley xeerarku waa xeerar muhiimad badan ugu fadhiya qaranka waana dee waxyaalihii loo baahnaaye bulshada lagu dhaqi lahaa matalan xeerka waxbarashadoo kale dee aad baa loogu baahan yahay aad iyo aad baa loogu baahan yahay waxaa weeye waa warshadii dee soo saari lahayd ama dhallinyartii mustaqbalkan dalka lahayd dee qaabkaynu wax u baran lahayd ee aynu wax u bari lahayn dhallinyarteenna iyo carruurteenna ayuu kolley ka hadlayaa oo muhiimad gaaruu leeyahay isagu kufsiga laftigiisu dee muhiimad buu leeyahay oo waxa weeye dee bulshada muhiimad weyn buu ugu fadhiyaa markaa labada xeerba waa labada xeer oo aad u wanaagsan kulley waanu gudageli doonaa waajibaadkaygana waanu ka gudan doonaa haddii allaha awoodda lay ogolaado waa tahay kulle xeerarku inta badan waxay idiga yimaadaan golahan aad mataanatihiin golaha wakiilada xeerar ma jiraan idinka dhexdiinu aad corisaan od gudiyada golahu ay coriyaan haa way jiraan oo xeerar dee golahu xeerarku waxay ku yimaadaan saddex asbaabood bay ku yimaadaan mar waxaa curiya golayaasha laftigooga oo labada goloba xeerar way curiyaan marna xukuumaddaa curisa oo xukuumaddu markay curisay u keentaa mar kalena wuxuu ka yimaadaa dadweynaha ama bulshaduu ka yimaadaayoo dee soo curisa deetana markaasaa la keenaa golayaasha markaa way jiraan xeerar aannu curinna oo annaga dee gaar noo ah oo dee xeerarku hay-adaha sharci dejintu way kala leeyihiinoo matalan imiga baarlamaanka oo kale golaha wakiiladu gaar waxay u leeyihiin xeerarka miisaaniyadda khuseeya xagga guurtiduna ay gaar u leedahay xeerarka dhaqanka iyo diinta markaa xeerar aannu curinnaa way jiraan way jiraan xildhibaan aad iyo aad baad mahadsantay waraysigaas iyo golaha dhexdiisa baarlamanka aad igu siisay aad iyo aad baadaan kaaga mahadnaqayaa geesta kalena fadhigii maanta ee golaha guurtida somalilan oo shirgudoominaya gudoomiyaha golahaasi mudane salebaan maxamuud aadan ayaa xildhibaanada golahaasi waxaa loo qeybiyey laba xeer oo kale ah xeerka waxbarashada qaranka xeer lambar toddobiyo toddobaatan jiitin labada kun iyo sideed iyo toban iyo xeerka kufsiga dalka xeer lambar sideed iyo toddobaatan jiitin labada kun iyo sideed iyo toban iyagoo shirgudoonka golahaasi guurtidu ay mudanayaasha golahaasi ay ka dilbanayeen in xeerarkaasi loo qeybiyey ay soo akhriyaan kana soo baarandegaan
labada xeer iyo ajandaa way isu soo raaceen labadaba waa ka soo boganaysaa labada xeer waa dedejinaynaa inaydin saddexdan casho ku soo akhrisaataan doodo kale intayna gelina horta labadaa xeer baynu gudbinay marka insha allah marka dee ajandaa la ansixiyo marka waa inoo sabtida haddii aan la yidhaaho sabtidaynu isu imanaynaa hawsha halkaa ka bilaabayna aad baa u mahadsanta